alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin wsalaatu wasalaamu calaa nabiyina muxamedi wacala aalihi wasaxbihi wasalama ama bacd qaala almusanifu raximah llahu tacaala ama asamcu samciga oo lagu radinayo muctasiladii shubhadii ay ayla yimaadeen inay baatil ay tahay falianna allaha alla tacaala sareeye wasafa nafsahu nafsadiisu wuxuu ku sifeeyey biawsaafin waay wasfooyin awsaaf awsaaftaasoo kahiiratin farac badan maca annahu anna allaha alle asagoo alwaaxidu keligiisuu yahay hal uu yahay dhe alwaaxidu hal uu yahay alaxadu oo keligiisuu yahay waay faqaala ilaahay wuxuu dhahay tacaala sareeye inna badsha rabbika rabbigaaga qabashadiisu lashadiidon waa mid adag oo daran innahu alleh huwa alle asaga yubdi'u ah midka bilaabaayo addoommaha abuurkood ama bilaabay wa yuciidu ah midka soo celinayo haddana addoommihii wa huwa alle alkafuuru allihii dhaafitaankiisu badan yahay waaye alwaduudu jecel owliyadiisii dulcarshi carshigii mid u saaxiib ah waaye almajiidu waa allihii sharaf leh allah facaalun waa mid samayn badan limaa wixii oo yuriidu asaga doono waa samaynaya aaduu u samayn badan yahay wa qaala alla wuxuu dhahay tacaala sareeye sabbix isma rabbika rabbigaaga isimkiisii nasix nebi muxamedow rabbigii alaclaa saraynta badnaa alladii allahaasoo khalaqa abuuray makhluuqa oo fa sawaa simay shay kastoo sidii looga talagalay u simay ku habboonaa u simay waaladii allahaasoo qadara qadaray ashyaada ama qadarka oo fahadaa hanuuniyey shay kasta maslaxadiisa ku hanuuniyey waaladii allahaasoo allihii akhraja soo saaray almarcaa daagga oo fa jacala ka dhigay hu daaggaasi guhaa'an dun axwaa madoowaaday fa fii haadihi tan dhacdeeda taasoo alaayaati aayadooyinkan ah aayaadkaasoo alkariimati wanaagsan dhexdeeda ayaa ahaaday awsaafan awsaaf waay awsaaftaasoo kahiiratun farac badan awsaaftaasoo limawsuufin mid la sifeeyey ku sifaysan mawsuufkaasoo waaxidin hal ah walam yalzam kama laasimaayo min hubuutihaa hubuuti alawsaafi awsaafta sugiddeedii tacadudu lqudamaa'i ilaahiyaasha inay bataan ay farac bataan wa ama alcaqlu caqliga oo lagu radinayo kooxdaasi shubahadoodii falyanna sifaati sifooyinka laysat hiya ma ahaan laysat hiya sifaada sifooyinkaasi daatin daati ma aha daatadaasoo baa'inatan ka socon min almawsuufi midka la sifaynaya xaggiisii ka socon waay xataa yalzama ilaa uu laasimo min hubuutihaa sugitaankeed atacadudu tacadudu laasimo waay ee dee maba ahaa mid gaar u taaganba waay ee see tacadud ka dhalanaysa ugu dhalanaysaa waay wa innamaa hiya in kale ma ahane sifaadaasi min sifaatin sifooyin min sifaati man qof sifooyinkiis waaye itasafa ku sifoobay bihaa sifaad waay fahiya sifaada qaa'imatun waa mid qunsan istaagan bihi biman mankaasay ku istaagan tahay wa kullu mawjuudin mawjuud kastoo falaa budda waxaa laga maarmaana lahu mawjuudkaasi min tacadudi sifaatihi sifaaddiisii inay tacadudo fa fiihi mawjuudka dhexdiisii sifatu lwujuudi ayaa ahaatay iwa kownuhu kownu lmawjuudi mawjuudkii ahaanshidiis soo ahaatay waajibu lwujuudi uu yahay oo mase mumkinu lwujuudi uu yahay iwa kownuhu kownu lmawjuudi mawjuudka ahaanshidiis waay caynan muuqaal uu yahay qaa'iman istaagan binafsihi nafsidiisi oo mase wasfan wasfi uu yahay fii hayrihi keyrkiisii ku sifoobay wa bi haadaa kan la soo sheegay daraaddiisi ayaa aydan sidii hore oo kale culima waxaa la ogaaday ana dahra dahra zamanka ama ana dahra lafdigan dahr la dhahayo laysa min asmaaءi illaahi asmaada lanuusan ka mid ahayn tacaala sareeye maxaa yeelay liannahu ana dahra daharka ismun ism waa ismkaasoo jaamidon jaamid ah macno aan lahayn laa yatadamanu ma koobsanayo macnan macna macnahaasoo yulxiqu huwa macnaha heleeshinaayo hu isinkaas oo daharka ah bilasmaa'i asmaad heleeshinaayo asmaadaasoo alxusnaa wanaagga badan iyo waliannahu ana dahra daharka ismun isun isim inuu yahay isimkaasoo lilwaqti wazamani labadaba sugnaaday waay qaala allahu alla wuxuu dhahay tacaala sadhaye can munkiri lbacfi soo saaradda xaggeeda kuwii inkiray wuxuu ku dhahay asagoo ka hadlaayo waqaaluu waxay dhaheen maa hiya nolosha ma aha sideedaba ilaa xayaatunaa nolosheenni mooyaane addunyaa oo dhow ama liidato namuutu waan dhimanaynaa wanahyaa waan soo noolanaynaa wamaa yuhlikunaa namana helaagaayo ila dahru zaman mooyaane waayo yuriiduuna waxay ula jeedaan muruura alayaali waalayaami maalmaha iyo habeenada maritaankooda mooyaane wax kalena helaagayaan ma jirto ayay dhaheen saasa ula jeedaan waayo fa amaa qowluhu nebiga hadalkiisu sala allahu calayhi wacala alihi wasalama qaala allahu ilaahi wuxuu dhahay asa qaliba wajalla weynaaye yu'diinii waxaa i dhiba ibnu aadama aadam wiilkiisa i dhibaya yasubu huwa ibnu aadamkii wuxuu aynayaa addahra dahru aynayaa waay wa ana aniguna dahru ayaan ahay biyadii gacantayda ayaa alamru amarka biyadii gacantayda ayuu ahaaday alamru arrinka uqallibu waan rogrogaya anigu alleyla habeenkii wannahaara maalintuba waay xadiidkaasi kaasa ah falaa yadullu huwa xadiidkaasi ma tusinaayo calaa ana dahra zamanka ama dahraga lafdigaasa min asmaa'i illaahi ilaahay magayaashiisa inuu ka mid yahay tacaala sareeye wadaalika arrinkaas kaasana oo sababta ilaahay asmaadiisa ugu mid noqon waayo waxaa waaye ana aladiina kuwii oo yasubuuna caynayaan adahra zamanka caynayaan inamaan kalamaana yuriiduuna waxay ula jeedaan azamaana zamanka ayay ula jeedaan alladii zamankaasoo huwa zamankaba maxalulxawaaditse waxyaabaha dhacayo booskiisu ah laa yuriiduuna oo lama jeedaan allah alla tacaala sareeye fayakuunu wuxuu noqonayaa markaasi macnaa qowlihi nebiga hadalkiis macnihiisi wa ana macnaa qowlihi allah hadalkiis macnihiis dheh wa ana dahru uu dhahay maakii ayuu noqonayaa fasara alla fasiray humaaga biqowlihi hadalkiisii ku fasiray biyadihi gacantayda ayaa ahaaday alamru arrinka uqallibu leyla wanahaara kaasa fasir u ah fa huwa alle subxaanahu nasixinaaye khaaliqu dahri zamanka mid abuuray waay io wamaa wixii oo fiihi fi dahri ku sugan isagaa abuuray waqad bayana waa caddeeyey allaha annahu ana allaha alle yuqallibu inuu rogrogaayo gedgedinayo alleyla habeenkii wanahaara maalintaba wahumaa labadana addahru laga wadaa walaa yumkinu suurtagalna ma aha an yakuuna almuqallibu midku rogrogaayo bikasri laami la akhriyo huwa almuqallabu mid la rogrogaya inuu noqdo bifatxiha la akriyo wa bi haadaa kan waxaa tabayana waxaa addaanaya annahu shaaniya yamtanicu inuu reebtoomaayo an yakuuna dahru daharka inuu ahaado fii haadaa kan dhexdiisii kaasoo alxadiidi ah muraadan ulajeedoo bihi bidahri allah loola jeedo tacaala sareeya ayib musanifku raxmatullah calayh meeshani wuxuu rabaa inuu ku radiyo qoladii soo sheegay oo ahayday ahlu tacdiil gaar ahaan muctasila warkoodii oo ay dhaheen ilaahay subxaanahu wa tacaala asmaa waa loo sugaya laakiin asmaadaasi maga macaanii ma laha maga macanii ma laha ay dhaheen ee tusaalehaan ilaahay waa samiic waa u sugayna laakiin bilaa samci waaye basiir wuu yahay laakiin bilaa basar waaye casiiz wuu yahay laakiin bilaa ciza waaye qoladii saasay dhahday asmaa asmaadii alleh hee oo in ay yihiin keli ah mujaradu calaamin calaam oo keli ah oo bilaa awsaaf ah ee markii ay dhaheen arrintaasiina u daliishideen ama u sababeen ama soo cilladaysadeen haddii aan dhahno alle magacyaashiisii awsaafi macaani ayay leeyihiin dhahno waxaa ka dhalanayo tacadud alqudamaa ilaahiyaash i khaaliqiintii inay bataan oo farac bataana ka dhalanayso markii u dhaheen ay dhaheen ayaa musanifku wuxuu sheegay wahadihi alcillatu caliilatu bal mayitatun lidalaalati sam'i walcaqli calaa buطlaaniha uu dhahay laba ayaa ku radinaya uu sheegay musanifka samyo walcaqla laakiin saaxibu tacaaliq wuxuu ku darayaa dhowr kale in lagu radin karo oo lix gaarayso intaasina tacaliga ka fiirso way faa'iido badan yihiin intii musanifkii sheegay ku kaaftoomaynaanag madda koowaad marka waxaa la leeyahay inay baadil ay tahay warkaasi in tacadud alasmaa he yastalzim in hubuutu sifaati yastalzimu tacadud alqudamaa inay baadil ay tahay midda koowaad tusinaya alsamcu dhahay samcigii waa kana marka ama samcu samcu mula jeeda indak alkitaab wasunna ama samcu samcaga oo tusinayo inay taas baatil ay tahay falianna allaaha alleh tacaala sareeye hee wasafa waa sifeeyey nafsahu nafsadiisa ayuu wuxuu ku sifeeyey biawsaafin kaiira awsaaf oo aad u badan maca annahu ana allaaha ayadoo alleh alwaaxidu hal uu yahay lala qabo alaxadu oo keligiis uu yahay lala qabo wuxuu isku sifeeyey oo nafsid ku sifeeyey awsaaf farac badan allaahuna aclamu hee binafsihi min hayrihi asigaa nafsadiisii isku aqoon badan keyrkiisi kaga aqoon badan asigaabu isku sifeeyey haddii ka dhalan lahayday in tacadud hubuut lasmaa sifaati macnidooda in la sugo tacadud qudama ka dhalan lahayday ilaahayah oo badan ka dhalan lahayday asiga bas kuma sifeeyaan soo maa idan asigaa isku sifeeyey alla keligiis mooyaane ilaah kalena ma jiro xaq lagu caabudayo faqaala wuxuu dhahay inuu dhowr sifo isku sifeeyey tusina daliilkeed waa kana faqaala wuxuu dhahay allah tacaala sareeye inna batsha rabbika lashadiidun waa sifo batsha rabbika albatsh wa sifatu lbatshi waa sifo yaa waay yaa lagu sifeeyey asiga sifo u tahay keligiis inna batsha rabbika rabbigaaga qabashadiisu la shadiidun waay waa mid adag qofkii ilaahay qabto hee waa adag tahay waa ulus tahay waay waayahay ee innahu alla huwa allah yubdi'u waa midka bilaabay makhluuq abuurkoodii waay yubdi'u waa sifo sooma ficilkaas maa la qaadanaa sifo waay asigoo keligiis waay haddana sifo kale waay badshi iyo yubdiu isku mid miya waa kalo labo waay wa yuciidu asigaa soo celinaya haddana qyaam marka la gaaro war haddana sifo kale wa huwa alle alkafuuru waa allihii dhaafitaan badan waaye waa ism oo laga qaadanayo sifo alwaduudu waa allihii jecel badan waa awliyadiisii jecel yahay mu'miniintuu jecel yahay waa sifo dulcarshi waa sifo carshiga midkuu saaxiibka aha waay almajiidu waa sifo ismkaasi sifa la qaadana facaalun waa mid samayn badan limaa yuriid wixii doono facaal waa sifo yuriid waa sifo idan inta dhammaan dhowr sifo ay soo maha haddana asigaa naftiisa ku sifeey qof kale maaha sifooyinkan waxaas kale asig yaa sheegay asigaa sheegay ilahi tabaaraka wa tacaala idan qowlkiini waa baatil waay saas la leeyahay waqaala lagu dhahay tacaala sare sabbix isma rabbika sabbix nazix oo tahir nebi moxamedow isma rabbika rabbigaaga magaciisa waay rabbigii alaclaa oo sareynta badnaa alaclaa waa sifo soo ma aladii khalaqa waa sifo fasawaa waa sifo haddana abuuray oo simay waaladii qadara waa sifo fahadaa hanuuniyey waa sifo waaladii akhraja soo saaray waa sifo almarcaa daaga waay oo fajacala ka dhigay aljacl waa sifatu jacla jacala waa sifo ilahay sifadiisa ka mid ah laga qaadanayo oo fajacala yeelay hu marcihi daaqii guhaa'an dun ka dhigay waay duman ardunya yaqaanahay katiibgaadii soo maray waa yaqaanaan dun eh dun maa waay cawska markii sanadkiisoo soo barwaaqo ay noqoto cawska oo si fiican u dhedheeraado oo markii dembe oo qalalo oo jiyo xilliga roobta markii la dhaafo oo qalalo markaasi asaga dhan hal meel isku dumo oo isdudul saaran yahay ayaa dun yidhahdaa soo ma wata dun kordhigay dunkaasoo ah waa madoobaaday haddana dunkii markii daaho hoolaheen aan cunin muxuuna ah midow noqonaa soo maa kadib midowga kadirkiisna waa baabaa ibra noqon maa waay ka dhigay waayahay fa fii haadihi tan alaayaati aayadooyinkana alkariima wanaagsan awsaafun ay ku sugan awsaaftaasoo kaiiratun farac badan aayaadkan dhammaan awsaaf farac badan ay ku sugan yaa lagu sifeeyehe limawsuufin waaxidin hal mawsuuf way oo ah allah keligiisa ee walam yalzam kama laasimayo min hubuutihaa sifooyinkan sugiddoodii tacadudu lqudamaa'i ilaahiyaasha inay faracbateenna kama dhalanayso haddii asiga ilaaha xaq laga awdaayay asiga mooyaan inaysan jirin asagaaba sheegay low kaana fiihima aaliyatun ila allah la fasadata ma jirto waa mustaxiil idan waxaad tusinaysaa inay qolkii ahlu tacdiil qaar ka mid a baatil uu yahay waa samigi waay caqligiina waa kana marka wa ama alcaqlu caqliga miya falianna sifaati sifooyinka laysat dawaatin ma aha laysat hiya sifaadaasi dawaatin ma aha daatooyin ma aha baa'inatan daatooyinkaasoo baa'inatan ka baxsan oo ka socon oo ka infisaalsan oo gaar u istaagan ma aha waay sifo waa wax keligiyeedii gaar u taagnaanayo hagga istaagaayo ma aha laasim sifada in la helo qof ku sifaysnay soo maa sidaas lima sidaas way marka baa'inatan maaha mid ka socon ma aha min almawsuufi way lagu sifeeyaha hee mid ka socon ma aha laasim asigaa ku sifaysan tahay sidaa daraaddeed hataa ilaahay safadiisii lama tuugo lama baryo ilaahay safadiisii lama tuugaayo lama barinaayo sifadu waay maxaa dhacay ee sifadu wax gaar u taagan ma aha yaa ku sifaysan yaa ku sifaysan tahay allah tabaaraka wa tacaala qofkii sifada alla sifaadiisa ka mida gaar u tuugo sheekhulislam ibnu taymiya wuxuu soo naqliyay kitaabkiisa talkhiis alistiqaasa la yidhaahdo inuu galu yahayba yaa raxmat allaah qofkii dhaho yaa qudrat allaah qofkii dhaho inuu gaal yahay lama barinaya keligeed hee asaga la barina allah si ku sifaysan tahay wax gaar u taagan ma aha see keligeed loo tuugo aan loo barinaa ma jirto waay sidaas daraaddeed sifadu wax gaar u taagan maaha laabudda waa wax ku sifaysan qofkii lagu sifaynayo waay xataa yalzama ilaa uu dhasho ka laasimo min hubuutiha altacadud waay hubuudkeeda waa lusugaa markii la yidhahdo tacaduda ka dhalana markii la dhahayo waa markii gaar u taagan tahay waay he gaarba uma taagmana see lagu dhaha marka tacaduda ka dhalana tacadud lqudama sidaas waay waayahay sidaasi waay wainamaa in kale maahane hiya sifaadaasi min sifaati man qof sifaadiisay ka mid tahay itasafa ku sifooway biha sifaadda qofkii ku sifooway sifo tahay sifaadda qofkii ku sifooway sifo tahay fa hiya sifada qaa'imatun waa mid istaagan bihi bil bihi man mankii ayaa ku istaagan tahay mas bihi bilmawsuufi ku istaagan tahay qofka la sifaynaya sifada ku istaagan tahay sifada qofkii lagu sifaynaya ayay ku istaagan tahay mar walba alle iska badaaya makhluuq naftirkiisii asigoo makhluuq yahay dhoor sifo waan yeelan karaa soo maa fulaanun caalimun fulaanun hee dawiilun fulaanun bakhiilun intaan yaa ku sifooway bakhiil waa lagu sifeeyey dhawiil waa lagu sifeeyey caalim waa lagu sifeeyey sifo kasta qof gaaree ninkan aan ahayn ma tusinaysaa ma ee asiga keligiisa tusinaysaa haddii makhluuqiiba haddii dhowr sifo yeelan karo dhowrkaas sifo asiga yeeshay inuu asiga tacaduday wax badan noqday aan ka dhalanaynin famaa baalu hee allah walilah almasalu allah waay marka ilaahay awlu ku yahay inuu tacadud aan ka dhalanaynin waay wa kullu mawjuudin mawjuud kasto wax kastoo mawjuud ah oo jooga oo jiro wa kullu mawjuudin mawjuud kasto waayay mawjuudka waxaa u qaybs wujuudka waxaa u qaybsamaa waajib alwujuud iyo mumkin alwujuud waayahay musanif inooba sheegi doonaa marka waxaa meeshaas isha oo tacliiq lagu daahina- daahaya ma laha waaya wa kullu wuxuu leeyahay marka wa kullu mawjuudin mid kastoo mawjuud ah wax kastoo jiro falaa budda waxa lagama maarmaana lahu mawjuudkaasi min tacadudi sifaatihi sifaadiisa inay tacadudo waa laga maarmaan wax kastoo mawjuuda in sifaadiisa ay tacadudo waa laga maarmaan haye waa laga maarmaan waayo fa fiihi waxaa ku sugan marka mawjuudkii waayo fa fiihi fi lmawjuuda welinaysa fa fiihi mawjuudkii dhexdiisa ku sugan tahay ay ku sug ay ku sugan tahay dheh sifatu lwujuud mawjuudkaasi waxaa ku sugan sifatu lwujuud haye mawjuud miyay ah horta waxaa ku sugan sifat lwujuud joogitaankii waa ku sugan yahay kow hal waay wa kownuhu mawjuudkii ahaanshidiisiina waa ku sugan tahay waajib lwujuud inuu yahay mid joogadiisiiba waajib ay tahay sida allah oo kale allah wujuudkiisi waa waajib lwujuud waay allah wujuudkiisi waa waajib lwujuud aw mumkin lwujuud halaas ku yihiin labaha u kala qaadin kuwan aw mumkin lwujuudi ama joogidiisa inay mumkin ay tahay waa ku sugan tahay sida kanaxnu oo kale makhluuq makhluuqa wujuudkiisii waa mumkin waajib maaha waa mumkin waa hee mumkin laba way soo maha mawjuudkii maxaa ku sugan saddex shay laba waan sheegnay midka koowaad muxuu yahay sifat lwujuud inuu leeyahay laba wa kownuhu waajib lwujuud aw mumkin lwujuud halas ku dheh iyo wa kownuhu mawjuudkii ahaanshihiisii caynan muuqaal inuu yahay cayn qaa'iman istaagan caynkaasoo qaa'iman istaagan waay oo ku istaagan binafsihi nafsidiisii gaarus ku istaagan aw amase wasfan inuu yahay fii hayri heyrkiisii intaasee waay mawjuudkaasi laba le waay inuusu ku istaagan yahay nafsidiisii gaar ku istaagan wax gaar u istaagan inay yihiin ama in wax gaar aan u istaagnayn laakiin wixii istaagnaa ku sifaysanaa inuu yahay intaan leewaay soo maha intanna naftirkoodii kuwaani oo muctasilada ah ahlu tacdiilkan ah naftirkoodii way rumaynayaan waxaa marka la leeyahay laasim idinku ah naftirkiini ilaahay inuu mawjuud yahay ma qiraysaan haa way qirayaan inuu waajibulwujuud yahay ma qiraysaan haa way qirayaan inuu qaa'imun binafsihi ma qiraysan haa way qirayaan saddexdaasi tacadudul qudamaa ma ka dhalanaysaa maya hadda sida kisba hadda kalena saasay kama dhalanayaan haddii waa intaasa ka dhalanayaan dhahdanna tacadudul wujuud ee warkiini waa buray waa isku idiraaba idinku dhacay laleeyahay idiraabaya idinku dhacay waajib alwujuud iyo waajib alwujuud iyo mumkin alwujuud alfaadani waa wax markii hore ahlu sunna yaqaaneen ma aha sidoodii asalkeed waa laf muxdath ah la soo dariyey waay ahlu sunna wax yaqaaneenay ma aha taqsiim alwujuud ilaa waajibin wa ilaa mumkinin manshaahu alfalaasifa waxaa ka imaaday nanka dadka la dhahay qolada la dhahayo falaasifada wa taqsiimu alwujuudi ilaa waajibin wa ilaa mumkinin manshaahu alfalaasifa wa huwa min ficli ibnu sina wa atbaaca ibnu sina iyo atbaacdiisii ayaa wax keenan waaye marka saas markii hore ahaa maadaama ayaga soo geliyeen hadal oo sifaada alle ama laga hadlayo soo geliyeen ahlu sunnaheena markii dambe waa isticmaaleen ayagoo si looga radiyo baatilka ay wataan wa bidaalika wa bihaada dheh kan kee waaye inuu ilaahay uu leeyahay asmaa iyo awsaaf waaye meesha loo celinaa sababtiisii wa bihaada kan dare sababtiisii aydan sidii hore oo kale ama ku noqoshe culima waxaa la ogaaday waa iska dulmar waay wax waa wax weyn laga sheegay ma laha fiiri waxaa la ogaaday ana dahra zamanka ama dahr lafdiga la yidhaahdo laysa min asmaa'i illaahi ilaahay magayaashiisa inuusan ka mid ahayn tacaala sarreeye maxaa dhacay laba sababoodou sheegi doonaa fiiri waa lagu weydiin doonaa labadan iska ilaali laba sababood dartiisii dahr ilaahay magacyaashiisa ka mid ma aha saasuu dhahay musanif mahayin labada kow waa kasa laamu tacliilu ama cillo waay laamu lcilla waa cilligaysinaya wuxuu leeyahay liannahu ana dahra daharka sidiisiiba waa ismun isimkaasoo jaamidun macno aan lahayn waay macno asiga keensanayo uu leeyahay ma laha dahra dahr waa dahr macno ma laha idan marka ee ismun jaamidun uu yahay darteeda ayaa aan ka mid ahayn asmaada alle maxaa yeeley asmaada alle maxay yihiin asmaa ama aclaam waa usaaf waay macani leeyihiin laa yatadamanu kama dhalan ma keensanaayo isimkaasi macna macno ma keensanaayo daharkaasi macnahaasoo yulxiqu heleeshinayo hu daharka bilasmaai asmaada heleeshinayo alxusnaa wanaag badnayd alxusnaa waa jamcu ahsan waa mid waa taas labo waliannahu ana dahra daharkana ismun ism inuu yahay lilwaqti wazaman lilwaqti waqti wazaman zaman ayuu magacuu yahay waqti zamana maucu yahay ilahay magacu ma aha hadama laguma tirinaya waay qaala allahu ilahi mawlahi taala saray laakiin yaa ka dhigay asmaaullah inuu ka mid yahay ibnu ibnu xazam ibnu xazmin ibnu xazmin waay ibnu xazmin haddi kora soo marray sifaadda naftirkeeda allah wuu leeyahay hee law maxaa dhahay maxaa doolelisidey سبحان ربك رب العزة عما يصفون يا إنها صفة الرحمن عديد كاسك صورين وضعيف لي سجى إذا باب كاني في ابن حزمي باب الصفات أسماء والصفات و وحيران ولا قال جهمي جلدا وخطر اللهم دبا فديسنا يو ismun wuxuu ka mid yahay dhahay daharka ismka allah ayuu ka mid yahay ibnu taymiya raxmatullahi caleyh waxaa kale ka soo naqlinayaa inuu dadka ay dhaheen addahru ismu min asmaa illahi ka mid ah nucaym ibnu xamaad wa bacdu ahli lxadiid wasuufiya ayuu sheekhulislaam ka soo naqlinayaa sheekhulislaam ka soo naqlinayaa nucaym ibnu xamaad iyo bacdu ahli lxadiid iyo daa'ifa ahlulxadiid ka mid ah iyo waxaa dhahay bacdu الصوفية سيدة الصوابك كمد معها قال الله إلهي وحده تعالى لبدا الصواب درتيد ومرك قال الله إلهي وحده تعالى سرية عن منكر البعث وقضاي وقالوا وحي أورانيان ما هي ما نرشاني إلا حياتنا الدنيا موياني نموت وندمنينا ونحيا ونولانينا وما يهلكنا نمهلاغو إلا الدهر موياني يريدون حلجدا مرور الليالي والأيام إلا الدهر محلجدا مرور الليالي والأيام أما قوله فأما قوله النبي هذا الكيس صلى الله عليه وآله وسلم قال الله إليه وحده عز غالب وجل ويناي يؤذيني ابن آدم فأشكال حديث كاسا كو إيمان حديث كان إشكال كو إيمان أو حديث كاسا حكو سوان إنو الدهر كه إلهي الدفاع آيو إن لا آيو هي حديث كاس متسين أيميا إنو اسم هذا لكم دي إلهي حديث يرادو واكا ساكو جواب دون مصنف يؤذيني وايدبا يا ابن آدم يدبا يصب وحو أين يا dhibkan waxaa waay yasub wuxuu aynayaa addahra zamankuu aynaya dahru aynaya waana anigana dahru aan ahay hee wa ana dahru maxay naas ku tahay inuu ka mid yahay allaas maysa loo malaynayaa laakiin haddiisa asaga isfasirayaa biyadii waa kana kanba fasiray biyadii gacanteela amru ku sugan yahay qallibu waan rogrogayaa alleyla habeenkii wannahaara habeenkii maalanka anaa rogrogayaa anaa maamulaya anaa ku tasarufayaa waay marka wixii aan maamulkay ayuu caynayaa way bani aadamka isagana فلا يدل ما تسين على أن الدهر من أسماء الله تعالى إنه كمد وذلك أن كاسي سبت أن أن أن الذين يسبون الدهر محاو مد نقوم ويا دي لغرا دوسان وجاوت ميشان في رسول الله وذلك أن كاسين إيه أن الذين قرض كوا يسبون عينيا الدار الزمن كعينيا إنما أن كلمنا يريدون واحدون الزمان زمن الذي كسوا سكن محل الحوادث وحيابها دعايو بوسوا وحيابها دعايو محل كودي ويا هبين wax haddii wax dhacayaan goorme dhacayaan imaa an yaqaca shayka inuu dhaho fi lleyl aw intaas tahay waybe idan waxyaaba dhacaya boos u yahay zaman dahriga waxyaaba dhacaya zaman ah ee wax- ayaa boos u yahay waay. waxyaaba dhacaya ayaa boos u yahay waay, zaman u yahay laa yuriiduuna lama jeedaan markay aynayaan ayaga allah ilaahay tacaala sareeye allah ayaa aynayaan laga moodo oo lama jeedaan saas Eh, marka fayakun wuxuu noqonaya hadidka macnihiis muxuu noqonaa marka hadii la yidhahdo waa kana fayakun wuxuu aanaya macnaa qowlihi ilahay hadalkiis qowlkiisii wa ana daaru dhahay maakii ayuu noqonaa fasaraw ilahay bu- isaga ku fasiray biqowlihi qowlkiisii oo biyadii alamr uqalibu leyla wannahaar sidaas waay fahuwa ilahi subxana nazinaya khaaliqu dahri midka abuuray dahriga waa isaga waay iyo wamaa wixii fiihi fi dahri ku suganba zamanka waa midka abuuray isaga waay wixii zamanka dhexdiis ku jirana waa asaga abuuray waay waqad bayana ilaahay wuxuu- waxa- wuxuu caddeeyey annahu ana la alla yuqallibu inuu rogrogayo alleyla habeenkii wannaara maalintaba wahumaa labadaasin leelkii hamahan naharkana hee addahru waay walaa yumkinu suurtagal maha an yakuuna inuu noqdo almuqallibu mid wax rogrogaayo muqallib waa isim faacil an yakuuna inuu ahaado almuqallibu mid wax rogrogaayo hee bikasri laami waay ayaa la aqrinaya muqallib mid wax rogrogaayo suurtagal maaha huwa asaga haddana almuqallab waa inuu noqdo bifati laami muqallib in haddana sin muqallab noqdo kii wax rogrogaaye in mid la rogrogaaye noqdo suurtagal ma tahay asagaa wax roga hee asaga haddana ma asaga isrogroga haddana asaga waa roga waa la roga hadan ah, suurtagal maha sidaasi ma aha waay waxaa marka idan muqallib iyo muqallab waa kala labo muqallib waa allah muqallabna waa zamankii waay marka way kala duwan yihin saas labada wa bi haadaa kan sababtiisa ya tabayana waxaa caddaaday annahu shaniya kanke oo warkan la soo sheegay oo ah muqallib iyo muqallab inay kala duwan yihiin iyo xadiidka awelkiisa in lagu fasirayo aakhirkiis waay an yatabayana waxaa caddaaday annahu shaniya yamtanicu inay reebtoonta aan bannaanayn an yakuuna dahru daharka hee inuu ahaado fii hada kan dhacdiisii kaasal xadiid xadiidka ah muraada mid loola jeedo bihi dahriga allaha alla loola jeedo tacaala sareeye sidaasa suurtagal aan ahayn waay idan warkoodin waxaa ku dhammaaday kuwii ay dhaheen ile- asmaada alle haddii macniyan loo yeelo waxaa ka dhalanay tacadudulqudama ka waran haddii la yidhahdo ayagaasi muctasilada sheekhood yaa waay sheekhu lmuctasilati yaa waay inta ah sheekhu lmuctasila ninkaas gadaalka ah ya sheekhu lmuctasilati ma taqaanid waasil ibn adaa alhus waasil ibn waasil ibn cadaa ayaa ka mid ah iyo sheekhoodii ah iyo midkii kale amr ibnu cubayd haddii la dhaho ka waran ayaga kuwaasi oo saas dhahayaan haddii loo yidhaahdo ayaga naftarkoodii la yidhaahdo idaa qaala qaa'ilun hadduu yidhaahdo hee waasil ibnu cadaa caalimun walaa cilma lahu waasil sheekhiinii ah waasil ibnu cadaa hee caalimun walaa cilma lahu say yeelayaan ma hanagayaan ka waran sheekhoodii caalim way hee walaa cilma lahu cilmina ma laha sheekhoodii haddii la yidhahdo waa ka caroonayaan yubiduuna way caroonayaan ka waran haddii khaaliqulkhalqi la yidhaahdo caalim bilaa cilmin maxaa u malaynaysaa marka kamana caroonayaan saasna ka waran ya waa qaliiluladabnimo waaye zamanka xukunkiisii in la hayo in kale waxaan ku soo marnay kitaabu tawxiid allah subxana wa taala aclam